kulankan oo ay isugu yimaadeen dhammaan dhinacyada ku howlan la tacaalidda iyo ka hortegidda xanuunkan iyo sidoo kale daryeelka dadka xanuunkani asiiba ee la nool ayaa agaasimaha waaxda daweynta iyo daryeelka ee komishanka la dagaalanka aidiska dowladda saare aadan guuleed waxaan weydiiyey waxaa sanadkan oo ku saabsan yahay dulucda kulankani xuskanaynu maanta halkan isugu wada nimi ee boqolaalka qof ka soo qayb galeen waxa weeye inaanu dareensiino dadka in ay tahay ma aha maalinaynu qoslayno iyo farxayno laakiin maalintaynu wacyigelinta u sheegayno ummadda inaynu ka hortagga samayno takoorkana yarayno intii kulankan socday waxaa goobta lagu sameynayay baadhis dadka lagaga baadhayay xanuunkan kuwaas oo dadka badankoodu si tabaruc ah isaga baadhayeen waxaa halkan yaalla miis kooxda caafimaadka iyaguna diyaar ku ah waxaa halkan yaalla gacmogashiga ama golofiskii waxaa kaloo yaalla agabkii lagu tijaabada ee lagu eegayey dhiigga qaar ka mid a halwadannada ayaan la taagnahay magacaaga marka hore nuure ismaaciil ibraahim ujeeddada ka dambaysa waxaa weeyaan inaanay dadku ku soo dhiiradaan inay isbaadhaan oo qof waliba xaaladdiisa caafimaaddu si dhaba u ogaado iminka waxaan la taagnahay mid ka mida dadka iyagu sida tabaruca isu baadhaya inan baan la joogaa walaal maxaad halkan u timi waxaan halkan u imida inaan iska baadho cudurka h i v-ga aanan doonayo si aan caafimaadkaygu ogaado bulshadana ku wacyigeliyo sida aad iskaga dhowri karto khadar maxamed sheekh cumar oo ka mid ah shaqaalaha cusbitaalka hargeysa gurub hosbitaal khadar qofka markaad imika baadhaysaana ka qaadaan dhiigga imse daqiiqu jawaabta ku helaya run wuxuu ku helayaa toban minit ilaa shan iyo toban minit kabacdi dhinaca kale ururada rayidka ayaa kulankaasi ku soo bandhigay xeerka xakamaynta cudurka aidiska kaasoo labadii sanna ee u dambeeyey ay ka shaqaynayeen islamarkaana dulucdiisu tahay daryeelka dadka xanuunkani la nool iyo sidoo kale sidii xanuunkan loo xakamayn lahaa sida uu ii sheegay agaasimaha dalladda sahan anwar cabdiraxmaan warsame xeerkan ayaa loo gudbiyey golaha baarlamaanka geesta kale waxaayana goobta joogay qaar badan oo ka mida dadka la nool xanuunkan hodan waxay ka mid tahay dadkaasi waxaan weydiiyey xaaladda iyadii iyo inta la midka ahi ay ku nool yihiin waxaan la noolahay saddex iyo toban sannadood saddex sannadood dawada maan qaadan jirin toban sannadood baan dawada qaataa hooyata ka hor baan qabaa hablahayga waa lagu soo furay hooyadood baa bugta hooya ninninka koob iyo toban caruuran ka mas-uulahay ninkuna wuu qabaa hooya aqalkan gallaa dhaxanta nagama celiyo cadceedda nagama celiyo roobka nagama celiyo daryeel la-aan caafimaad iyo daryeel la-aan adduun baana haysataa waxaanu ka tirsanay urur talawanaag ladha ururkaa talawanaag laydhahdo ayaa intaana soo gaarsiiyey sagaal boqol iyo konton qof buu ururkaasi nagu hayaa bariis buuna siiy raashin buuna siiyaa saddexdii biloodba mar raashinkaasaanu iskaga noolay daryeel kaloanu qabnaa ma jirno waanu dhibannay waanu tabcaansanay makiimadaha iyo cidiya gurteeda iyo cadayadaanu ku cadayno ay caruurtu qaataan iminka way caafimaad qabaan laakiin haddii meel wanaagsanna la siin waayo ammaan u geli weyno caruurtuna xanuunkaa way qaadayaan xaq bay islaamku isliigu isku leeyihiin weliba mariidku xaq buu ku leeyahay islaamka kale ilaahay dartii iyo nebiga ciisigiisa waxaanu idinku weydiisanayna wixii waxna tari karo wixii waxay tari karo inuu fadliga nebi maxamed aad nagu caawisiin oo islaamka daraadeed aad noogu caawisiin
baahida u daran imika qoys ahaan ama sagaalka boqol iyo dhowrka kontonka qof haystaa maxay tahay waxay tahay hooyo bey la-aan horta kow guryaha waa nalaga saaraa biyaha nalagama iibiyo way bukaan baana la yidhahdaa adeega islaamku kala qaataan ma qaadano waana takoor weyn baanu ku jirnaa maryaha dirqi baanu ku sidanaa miciin waxaanu ah urur aan ku jirno ladhaa talawanaag mooyaane oo kaasi wacyigelinna siiyo wacyigelintaa markuuna siiyo taa aanu idinkula hadlayna wacyigelintii talawanaagna siisaa weeyaan geesta kale saare aadan guuleed agaasimaha waaxda daweynta ee daryeelka komishanka la dagaalanka aidiska somalilan ayaan weydiiyey baahiyaha ay hodan sheegtay dadka waxay u badan yihiin danyar waxay u badan yihiin dumar iyo caruur waxay u badan yihiin taakulayn in la siiyo marka dadaalku wuu jiraa laakiin waxaanu cuslaynaynaa bal baacid mushtarkii reerkii baacid mushtarka la odhan jiray iyo dadkii dhaqaalaha haystay inay si gaara u eegaanoo mutadawiciin ay u sameeyaan iyaga laftigoodu waxaa la baraa skillska tababarkaa la baraa traininka oo dhan baa la baraa meelhoo u baahan hadal wax kama taro in iskii la baro iyo in la wacyigeliyo in wax loo sheega in hadal la wado qofkii baahi baa hayso wuxuu taagan yahay wixii aan cuni laaba ma hayo arrinta iyada bal ka warran horta baahida ilaahay baa buuxiya maaha wax qof keligii gacanta ku hayo dawladduna ma wada kafargarayn karto laakiin dadaalkayaga waxa ku jira bal inaannu hadii jeer u garaacno dawladaha samafalka ah hay-adaha samafalka iyo hay-adaha dawladdu inay ka caawiyaan inay iyagu isu yimaadaan oo wax qabsadaan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa